akhyaar ay dhammaan ummadda soomaaliyeed ee golahan codka sideed iyo labaatan golaha codka soomaaliyeed ee sideed iyo labaatan ama tobaniyay ku jirta dhammaan ee ka soo geshay daafaha dunida dhammaantiin aad iyo aad baa marka hore idiin salaamayaa maanta bishu ama galabta ama caawa ama subaxii qofba sida ay u tahay bisha may waa koob iyo labaatan waa maalin sabtiya labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaa halkan maanta ama caawa inoogu casuuman hogaanka abaabulka iyo jaamiyadaha dunida ee jabhadda xoraynta ogaadeenaya ee marka wax soo gaabiyo loo yaqaano on edf doctor maxamed rashiid sheekh cabdulaahi doctor maxamed rashiid sheekh cabdulaahi waxa uu wax ku bartay oo ku dhashay dhulka ogaadeenaya ee jabhaddani ay mas-uulka ka tahay waxa uu wax ku bartay waddanka etoobiya wuxuu markii dambena usoo dhaadhacay dhinaca soomaaliya wuxuu wax ku bartay jaamacadihii soomaaliya mid ka mid ah markii dambena waddanka maraykanka uu soo dibirigto wuxuu ku bartay cilmiga aqoonta maadiga gaar ahaan wuxuu ku takhasusay maadada taariikhda ama mayjarkiiso history ahaa ama gaar ahaan taariikhda geeska africa doctor cabdirashiid waxa uu ka tirsan yahay golaha dhexe iyo guddiga fulinta ee jabhadda xoraynta ogaadeena onlf wuxuu caawa halkan inaga ogolaaday inuu inasoo boqdo oo aynu kaga waraysanno xaaladda guud ee jabhadda onlf oo ka mida ururyada dhaqdhaqaaqa xornimo doonka ee dunida ka jira gaar ahaan geeska kal africa doctor maxamed rashiid kusoo dhowow golaha codka soomaaliyeed ee sideed iyo labaatan mudane waa dhowdahay adiga iyo golaha sideed iyo labaatan ee codka soomaaliyeedna waan salaamayaa iyo soomaalida ay dhegaysanaysaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
aad iyo aad baan kuu salaamaya aad iyo aad baana kaaga mahad celinayaa sida wanaagsan aad nooga aqbashay adagana taariikh bay noo noqonaysaa inaad galabta ama caawa halka kan aad noogu timaado oo aanu kaa wareysano xaaladaha kala duwan ee dhulka ay matasho jabhadda on l f guud ahaan bal marka horeysaa si ummadda ku dhegeysanaysa daafaha dunida kasoo gelaysa iyo kuwa aan ururka xitaa aqoonin ujeedooyinkiisa waayo dad badan oo generationadan dambe oo facan dambe oo hadda soo koray oo hadda halka ku dhegeysanaya xataa qaar ku jira guud ahaan bal waxaad nooga warantaa taariikhda jabhadda oo wax badan anagu aan kolley ka hayno iyo dadka soomaaliyeed ee muddo karka ah sida ay da'yartu noola wadaagto iyo xaaladda waktigan xaadirka uu ku sugan yahay bismillahi raxmaan raxiim horta dhammaantiin waad salaaman tihiin taariikhda ogaadeniya waa taariikh dheer oo waa taarikh soomaaliyeed intii gumaysiga cusub adduunyada uu soo galay oo africa la qaybsaday intii ka dambeysay african scrambalkii ayaa soomaalida la qaybiyey ma qaybsana soomaalidu waa la qaybiyey markaasay ogaadeenaya gumaysiga etoobiya ku hadhay gacantiisa markii hore qadiyad soomaaliyeedun bay ahayd oo waddankaas marar baaba dee xaruntiisu harar ay ahayd oo soomaaliya oo dhan ba halkaas ninkii wax isku hay iyo ninkii aqoon leh iyo ninkii hawl qabanayaaba halkaa uu kasii socday marka taariikhda unbay dhaxashay ogaadeniya gumaysiga markay ku hadhayna stragglekaas ma uusan istaagin oo mar walba sidaa unbuu dagaalku u socday nasrullaahidii iyo o l f xilligii oo ay soomaalidu geeshkii u taqaano iyo ururo kale oo yaryaraa oo dhexaha ku jir jiray then w s l f then o n l f marka taariikhdaas soomaaliyeed oo ah iscaabinta iyo ishaynta abasinianiska ama loolanka u dhexeeya abasinia iyo soomaali ayay o n l f dhaxashay oo ay hormuud ka tahay sanadihii u dambeeyey ama sodomeeyadii sane u dambeysay halgankaasi waa halgan aada iyo aada u qadhaadh oo markii soomaali laga adkaaday buu sii qadhaadhaaday oo sii kululaaday oo ay soomaali burburtay oo iyadu ay qayb qaybsantay oo ama ay etoobiyaba u gacan gashay oo inalaf sidii jaziirad go-doonah oo dhan walba gumaysigii kala wareegay ayay ogaadeenaya dhexdiisa weli ku dagaalamaysaa inkastoo hadda rajadu ay sidii hore kasoo fiican tahay oo wax walba ay isbedeleen oo isbedella ay ka dhacahayaan geeska africa soomaaliduna ay soo kabanayso ogaadeeniyana ay hadda rajo fiican soo gashay etoobiyana hadda ay hoos u foorarto oo iyada hadda ay burburayso marka taariikhdaas ayay ogaadeniya dhaxashay oo halgankaasi uu ka socdaa waa halgan soo jireen oo dee cid walba oo soomaaliyeed ay og tahay marka in uun dee qayb qayb wax laiska weydiiyo mooyaane waa halganka taariikhdaa leh ee faca weyn waaya aad baan ku salaamaya waxaa jira dhulka deegaanka ballaaran aad matashaan ummad soomaaliyeed oo soomaalida qowmiyadeeda ama qabaa'iladeeda ka kala duwan ka tirsan oo fara badan baa dhulkaa degan dad badan oo su-aashaas aad u danaynaya ayaan rabaa inay ku qancaan magaca kan onelf oo ah jabhadda xoreynta ogaadenya dad badan oo deegaanada degan waxay leeyihin jabhaddan xaggeeda dambe magaca qabiil baa ka muuqda ma idinku maqan tahay oo ma isweydiiseen su-aasha in magaca magac ka duwan oo ummadda soomaaliyeed ee dhulka degana ay wadaagto sidii k w s l f iyo mid labaad iyo mid laba lamida inaad marna dib ugu noqotaan mise kan bay idinku badisay oo caalamka iyo communitiga adduunka uu idin aqoonsan yahay ee horta magacani waa magac iska hirgalay oo magac taariikheed oo juqraafi ba juqraafi buu ku qoran yahay heshiisyo caalami ahna waa lagu saxiixay intaa un baanu anagu hadda magacaas aan u dugsanayna ee qabiil uma dugsanayno adduunyaduna magacaas way way taqaanaa laakiin magacyadan kaleeto dhib badan baa lagala kulmay oo w s l f ba dhib badan baa lagala kulmay lafteeda oo galguduud iyo mudug iyo meelaha un baa la fiirin jiray markii soomaali galbeed la yidhaahdo oo soomaalida juqraafiga ahee la yaqaana ee sevenka dhinaca galbeedka sii yar xigta un baa un la fiirin jiray marka horta intaasi waa intaas aniga maxamed cabdullaahi baa la yidhaahdaa nebi maxamedna ma ihi isku magacun baynu nahay magacu ma aha magacu ma aha wax saas important ma aha mabda'a iyo taariikhda iyo ujeedada iyo hadafka haddii aad akrido dastuurka iyo political programka o n l f de kuma qora magacu inuu yahay mabda oo uu yahay lama taabtaan oo waxaas kuma qora soomaaliduna sidaa way u og tahay laakiin hal diidani geele geeday ku xoqota ma weyda ninkii ahoo isagu iskii isagu isaga baaba-ahayaa magaca ka hadla dee jamhuuriyaddii soomaaliya ba etoobiya u gacan gashay taas ba ogaadeen iyo lama yidhahdo sooma marka hargeysiya muqdishoay ka talinayaan etoobiya marka magacu hadda anugu inaan kusii daallon wakti badan kusii lumina ma aha magacan waxaan ku sheegi karaa soomaalida jamhuuriyadda soomaaliya degtaa way wada degtaa ogaadeniya ilaa toddoba qabiil oo aan ku sheegi karo on sooma jamhuuriyadda soomaaliya degin oo soomaali oon ogaadeen ahayn ogaadeniya way degtaa marka soomaalida soomaaliya degta bilaas toddoba qabiil oo kale oon soomaaliyaba degin oo soomaali aba ogaadeniya degta marka ogaadeniyaa ka soomaalisan soomaalida ee jamhuuriyadda soomaaliya gobollada dega xaqiiqadu waa sidaas marka magacani ma aha way wax lagu oomo ma aha
waayahay doctor maxamed etoobiya dagaal baad muddo dheer kula jirteen taariikh dheer oo ummadda soomaaliyeed iyo caalamkuba ka dharagsan yahay bay ahayd waxaad iminka la socotaa in kacdoono fara badan oo shacabkii reer etoobiya gudaheeda deganaa uu ku kacay dawladdii jabhadihii hormoodka u ahaa baa tihiin kacdoonkaa waxyaala aad ka faa'iideen ma jiraan qaybsama ka ahayden in shacabka etoobiya aad tustaan rajiimkani inuu yahay mid aan ummadda dhulkaa degan iyo dadka kala qoomiyadaha ah iyo dadka xorriyadoodii la haysto mid aan ka turjumaynin fikirkooda
way kooban tahay anagu markaanu e b r d f haynay anagoo oo n l f garbadhac baanu ahayn oo nagama ayna awood badnayn e b r d f waxay awood badan yeelatay markay soomaalidu ay iyagu ay ay ishoos dhigeen oo gobolladii iyo degmooyinkii jamhuuriyadda soomaaliyad ee xorta ahaa e b r d f security-geedu ay tageen oo iyadii loo shaqeeyey oo iyadii ciidamo maleeshiyaada loo noqday oo annagii nala soo qaqabtay oo nala laayay oo gobollada soomaaliya gobol aan nalagu dilin ayna jirin markaa go-aanka jawxa wuxuu noqday inaanaan soomaalida anagu haddaanu ku mashquuloon iyaga iska difaacis nidhaahno waa se etoobiya rabtay oo soomaalida baaba-aysa iyadu islaynaysa un baanu qeyb ka noqonaynaa marka soomaaliya inoo gashay inaguna aan etoobiya galabay ahayd marka intii ay xagga soomaaliya nagu leynaysay annaguna kuwanun baanu abaabulaynay horta boqol kiiba sagaashan waxaan odhan karaa kacdoonka hadda etoobiya ka socda markiisii hore dabka dabka annagaa u shidnay annagaa u daaray annagaa kicinay infact ilaa ay anagiiba na dhaafeen oo de way naga fara badnaayeen wayna naga shicib badan yihiin dadkooduna wuu naga wadansan yahay oo soomaalidu wadaniyad badan ma leh marka waxaan odhan karaa etoobiya kacdoonka hadda ka jira waxay ahayd ninkii lowa kaa guba xagashaa laga gubaa ama broxy war bay ahayd waxa afka qalaad loo yaqaano marka waxaan anagu samaynay oonu aanu bilownay bay ahayd waanuna ku dhex jiraa runtii haddii dee soomaalida waxay tidhahdaa cawliban bay baratee bilaahawdba u dhaan dee intii bariga un aan usii soconnay hadday barigii xabad nagaga dhacday bal inaan xagga galbeedka u kacno dantaan ugu kaliftay waana ku dhex jiraa meel fiican bayna maraysaa
waayahay waxaa hadda na soo gaaraya warar sheegaya inuu waddanka jarmalka ka socdo shir aada qoomiyadihii kale iyo kacdoonadii kale ee etoobiya mucaaradka ku ahaa aada ku shirteen kuwo kuwa kamid ah oo aada xulufaymka noqoteen oo aada wax isku ogaateen miyaa jira haddiise aada wax ku xulufowdeen maxaad ku maxaad maxaa idin mideeyey oo aada isku afgarateen
horta waxaa jiray oo aan u malaynayaa wakti hore oo madan la yidhahdo sigistiga aan laba iyo saddex jeer ka hadlay waxaanu kamid nahay isbahaysi la yidhahdo b a f d oo ah o n l f iyo urur weyn oo oromo ah oo la yidhaahdo o l f iyo urur gambeella ah oo g b m la yidhahdo g m b la yidhaahdo iyo qolo kale oo sidama s d l f la yidhaahdo iyo qolo gambe ay la yidhahda benshangul oo b g l f iyagana la yidhaahdo ururadaas shanta ah waxay la baxeen b a f d waanu midownay ma anaan midoobin ciidan ahaan laakiin allied baanu noqonay dallad baanu samaysanay waxyaalo badan baanu ka midaysannahay oo ah xagga siyaasadda iyo informationka iyo arrimaha dibadda iyo waxyaalo badan military attachna waanu leenahay naga dhexeeya markaas isbahaysiga nagaasi oo qiyaastii noqonaya boqolkiiba toddobaatan iyo shan ugu yaraan populationka gumaysiga etoobiya ku hoos nool waxaa iyaguna markaas samaysmay laba urur oo amxaare ah iyo urur tigree ah iyo urur cafar ah iyo urur yar oo oromo ah iyaguna marka allied kalay noqdeen marka labada group way is way isu iman kari waayeen reer galbeedka iyo dawladahan xayada international communityga isku magacaabaana waxay jeclaayeen bal inaanu la nimaadno wax midaysan oo adduunyadu ay la hadli karto waayo way ka samirsan yihiin ethiopia hadda si yar containment yan baa loo hayaa then shirkan hadda aadi weydiinaysaa wuxuu ahaa labadii isbahaysi baa wada hadlahayay oo midna anagu aanu hormuud u ahayn midna ay urur amxaaraha hormuud u ahaayeen frame macnaha lagu wada howlgeli karo ayaa la isla soo qaaday oo la isla meel dhigay runtiina dee waxyaalo badan oo jawhariya lagama wada hadli karin oo iyaguna waxaa laga yaabaa inay dawlad centralizeda ama unity oo ethoobia ay jecel yihiin annaguna dee waxaanu jecellahay waacan oo waa la ogyahay oo inuu dadkan lagu ayakatarintiisa helo weeyaan laakiin hadda howlgalladan socday iyo sidii e b r d f xuunka looga tuuri lahaa dhaqdhaqaaqyada kasoo horjeedana xooggooda iyo siyaasadahooda ay u midayn lahaayeen intaasaa lagaga wada hadlay already waabana la wada hadlay oo arrimaha waa la isla meel dhigay oo mediaha way kusoo baxeen oo guddoomiyaha o n l f iyo guddoomiyaha labada urur ee arbanyot gimbar iyo gimbot seven oo la yidhaahdo doctor burhanu naga way ku sawirnaayeen maalmahan mediaha
waaya doctor maxamed sheikh cabdullaahi waxaan rabaa inaan su-aal kuweydiiyo maadaama ad ka tirsantay guddiga fulinta ee golaha dhexe iyo guddiga iyo golaha dhexe ee onelf xog badan iyo dee shirarka iyo cidda ay taladu ka go-do ayaad member ka tahay etoobiya reer galbeedka taarikhiyan way isku wacnaayeen gardarooyin badan iyo waxqabad badan iyo taageero badan baa caalamka gaar ahaan reer galbeedka u fidiyaan waktigan xaadirka aragtidaada iyo aqoontaada taariikheed iyo midaada shaqo ee ku saabsan su-aashatan waa maxay iminka xidhiidhka etoobiya iyo reer galbeedku waktigan xaadirkaa inteyn la eg buu kii hore ka duwan yahay horta dee siyaasadda adduunka marba waa intii adigu aada waxgashato ama intii adigu aada tallaabsato ama inta adiga lagu baahan yahay marka reer galbeedku infact etoobiya iyaga ayaa naas nuujin hayay iyaga ayaa gacanta ku hayay laakiin xadhig lama sitaan bay ku noqotay waad ogtihiin etoobiya inay dhaqaalihii oo dhan iyo horumarkii oo dhan iyo businessyadeedii oo dhan iyadoo iyada gacanta laga quudinhayo ay chinese iyo ummado kala siisay combaniyadii reer galbeedka oo wada hoganaya arrintaa reer reer galbeedku sabab kama uma aynan ahayn raalli kama aynan ahayn malla zanawi markuu tegay inay wax isbedelaan baa la filhayay way kasii dareen reer galbeedku ma jecla in kios uu ka dhaco oo sida carabaha iyo ay u burburto etoobiya iyo dawladaha islaamka qaarkood laakiin sida hadda ay tahay inayna ku dhowranaynin baa xaqiiqo ah way kasoo istaageen dhaqaalahoodii way gooyeen wadana way sii dhimeen haddana way sii dhimeen intii hadhayna waxay leeyihiin gacanta etoobiya kuma gacanta dawladda kuma shumaynaya annagaa gaarsiinayna hay-adaha aan ugu talagalnay that means inay kala aamin baxeen xataa amisom hata oo markii hore iyada iyada lagu naas muujinhayay biilashoodii oo amisom way iska soo iranayaan waayo dawladihii reer galbeedka ahaa ee dhaqaalaha bixinhayay laftoodii baaba hadda dee annagaa soomaliya tababarayna le waa tii xataa theresa may ay lahayd bay dhaban degahayaayo ciidamada soomaliya tababarahaya maraykanka kula already ciidamadiisa wuuba geeyey taa waxaad garanaysaa awal hore dadkii ay u adeegi jireen waxba ha noo adeegin wax u eg bay samaynaysaa last time wiigii wiigii hadda inaga tegay wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka wuxuu soo maray dalalka carabta oo aan sacuudi carabiya iyo aan ka hubo iyo khaliijka wuxuu soo maray jabuuti toosna wuxuu u yimid shirkii london ee arrimaha soomaaliya lagaga hadlahayay oo madaxweynaha soomaaliya laba jeer la halkaa kulan kula yeeshay waa wasiirka gaashaandhigga maraykanka etoobiya wuu wuu soo dhaafay jabuuti bay damceen inay kula hadlaan ma uusan jaanis siinin london bay damceen inay kula hadlaan ma uusan jaanis siinin wixii etoobiya reer galbeedka ay u qaban jirtayna waxay ahayd anaa idiin adeegahayo ciidankayga ayaa idiin shaqaynhayo danihiina fulinaya wasiirkii gaashaandhigga ee securityga iyo ciidamada ka shaqaynhayay inuu intuu dalalkaa maro uusan etoobiya marin taariikhda waa kow halkaasaad ka akrisan kartaa marka inaynan etoobiya ahayn tii hore
waa gartay marka xidhiirka etoobiya iyo reer galbeedka mugdi weyn baa ku jira baan hadalku u dhacay waa gartay su-aal kale rabaa inaan ku weydiiya doctor maxamed weliba anigoo aqoontaada taariikheed ka faa'iidaysanaya ee takhasuska haddana aada u leedahay xilkaad haysa kase kow
door intee laeg bay ummadda soomaaliyeed ku leedahay waktigan xaadirka waan ognahay waktigii dowladihii soomaaliyeed ee quwadda lahaa ay jireen isaga dambeeya dimuqraadiga ah iyo tii militariga ahaydba jabhadiina iyo xornimo doonka ogaadina waxay ka ahayd hormuud bay ka ahayd oo back up bay idin ahayd oo dalku dalkiini buu ahaa dhaqaale iyo deganaansho iyo military intaba waad ka helayseen oo labada dhinac baa dadkii degaa waad aragtaa waktigan xaadirka dowladii way burburtay sagaashankii dowlad federaal oo imkaan awood lahayn baa jirta maamulaha ka dhex dilaacay fara badan maamuladaasi kulligood waxay garabka iyo dhabarkaba ku wada hayaan dowladdan iminka idinku aad kasoo horjeedaan intee in la eg baad filaysaan iminka doorso doorka soomaalida iminka joogtaa ay ku yeelan kartaa halgankiina
horta soomaalida waan kala qaadayaa dadka siyaasadda siyaasadda ma aha laakiin dadka inay shaqeeyaan doonahayo oo ay gumaysi u shaqeeyaan oo aada u fara badan iyo askaro iyo wardoono iyo dad aada u fara badan oo noocaasa oo etoobiya ushaqeeya soomaalida ilaa heer tuulay gaadheen oo tuulo walba oo soomaaliyeed inay etoobiya dadku samaysato taa iyada wax la diidaya ma aha laakiin ogow soomaalidu waa mid way way ka danqanhayaan dhibkanaga halgankanaga kaan wax tari karin wuu u ducaynayaa wuu jecel yahay kuwa kalena dee wayba wayba xubnayba ka yihiin markaanu markaanu fundracinga markaanu samaynayno soomaalidu gobolkeed ka timid ma nidhaahno soomaalidu way bixisaa fundracinga fundracing online way bixisaa waxay tari karaan bay taraan taa iyadu waa taa iyadu muran ma laha taa marka kusii dheeraan maayo soomaalidu waa mid soomaaliduna waxay ku mahmahdaa jiid lahayo jiriidkama qoslo dhibka dhibka ogaadeenaya kuwa dulli ah unbaa laga yaabaa inay ku farxaan laakiin soomaalidu way ka danqataa inay u hiliyaanna diyaar way u yihiin
waaya burburkii dowladdii hore ee uu mingista xayle maryam ka talinayay waddanka etoobiya etoobiya cusub baad samaysatay oo federaal ah oo la magac baxda loo magac bixiyo kelilo oo sagaal kelilo etoobiya ay ka gaaran tahay waxaa ku jira kelil la yidhahdo dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo kelilka idinku deegaanka aad u dagaalantaana ideologiga noocaasa ee dadka aaminsan oo dadkiiniya xidhiidh intee la eg baad isku daydaan mar walba inaad kasoo jiidataan oo aad fikirka idinku aad qabtaan aad kusoo dabaashaan dadka idin dhaliilaa waxay leeyihiin waad gaabiseen oo sidaad berigii hore ahaan jirteen ee magaciina iyo halgankiinuba u shaqaynayay maaha oo in badan oo taageerayaashiini xagga d d s bay u leexdeen arrintaa maxaad ka leedahay
horta marka hore kililka horta annagaa dhisnay oo o n lf baa dhistay annagaa samaynay markaanu dawladda ku jiray boqolkiiba sagaashan iyo wax la jira ayuu ahaa baarlamaanka soomaalida ee ogaadeniya oo xaruntiisu ahayd gooday o n lf bay ahaayeen anigan kula hadlahaya ayaa manhajka waxbarashada af soomaali ku ku qoray oo turjumay oo wixii annaga noodan ahaa ee taariikh ahaa iyo nidaam ahaa af soomaali ku bedelanay oo toodii diinay taanadii qoranay boonooyinka iyo oobiga iyo faylasha ay baananku isticmaalaan ama booliska iyo maxkamaduhu isticmaalaan ama caafimaadka iyo isbitaalladu isticmaalaan ama dawladda hoose iyo kuwa canshuuruhu isticmaalaan af soomaaliya annaga ku wada qoray soo daabacanay maamulkani maamulkii annagu aanu dhisnay buu horta ahaa taa waa kow markii marka annagu aanu islaynay etoobiya oo aanu iskaga hornimid eh, meeshii kala baydhka ahayd oo annagu aanu nidhi sidanaan rabnaa iyaguna ay yidhaahdeen ma rabi kartaan oo sidaa dagaalku uu ku dhacay iyadu waxay keensatay dad iyadu dad iyada u shaqeeya oo u adeega kama duwana kuwii soomaalidan kuu sheegahayaan ku idhi tuulo walba oo soomaaliyeed wardoon baa etoobiya ay ka samaysatay iyo ciidamo maleeshiyaada dee jigjigi iyo qafridahar iyo dhagax buur iyo wardheer iyo inta lamidkii ihina magaalooyinka soomaalida ee hargeysa iyo boosaaso iyo ee ay etoobiya ku samaysatay wardoonka unbay lamid yihiin waxba kagama duwana marka taas inaad ka- wax gaar ah oo entity ah inaad sidaad inaad inaad ku sheegto dee anigu uma arko
waayahay n su-aashan kale aan rabo inaan kuweydiiya doctor maxamed eh, sheekh cabdullaahi eh, waa su-aalahan kuweydiinayo waa su-aalaha dadkana n aqoonta leh ee halkan soo galana aan eh, n maaragtay aan ka ururiyey kuwana waa kuwaan u arkay inay yihiin eh, su-aalaha lagama maarmaanaho ay ummaddu maaragtay u baahan tahay in ay eh, eh, ka hagar baxdo waxaa jiray shirkado shiina ah oo dhulkaad u halgantaan shidaalka baanay oo ka qodi jiray oo dowladda etoobiya iyo dowladda jabuutina ay eh, eer u ahaayeen eer muxuu ahaa baagab u ahaayeen waxaan filayaa wakti waktiyada ka mid inaad shirkadaha ka takhalusteen ee welima sidii bay ku maqan yihiin iyo cabsidii iyo sidii aad meesha uga erideen mise way kusoo laabteenoo eh, weli hawshii bay meesha kasii wadaanoo n n eh, sharci darray eh, weli eh, shidaalka ku baadhayaan
Aan shidaalku weli waa la baadhaa horta shidaalka dee baadhid umaba baha waaba la helay soddon sano ka badan baa shidaalka ogaadeeniya ayaa la ogyahay xataa inta lasoo qoday la miiray la tijaabiyey baabuur lagu shubay baa la dhaqaajiyey wakaa shidaalkii ogaadeeniya kaaluub la yidhi xilligii ra- xilligii sovietka marka waxa weeyaan waddankan qadar hal ceel bay leedahay oo axmedi la yidhaahdo Eh, magacaynu lahaban maya ma hubayaana been sheegin adu hal ceel baa caan ah waa qadar waa waadna aragtay waxay hanti ka hesho ceelasha la qoday la tijaabiyey la hubo ee keliya in la qodo oo la neefiyo oo shidaalkoodii ee la sifeeyo uun u baahan ee shiinaha horti qodnaa waxay ahaayeen lix ceel shiinuhuna kii toddobaad ba intay qodeen bay neefiyeen oo yidhaahdeen waanu dhammaystirnay maalin dhaweytay ku faanahayeen way degan yihiin ciidamo milatari aha waardiyeeya meel shilaabi iyo u dhaxaysa goday iyo qafidaar Een, taa waa xaqiiqo wax la qarinaya ma aha laakiin ceelku ceelashii hore ka waxba kagama duwana shidaalka meesha waa lagu ogyahay ogaadeen iyo keliyana mehe soomaaliya oo dhan baa wada batrool iyo shidaala waxay soomaaliya eedayna waa macaanta dhulkeeda ku jirayna war haynin waxaa la isugu laynayana waa un intaa waxaa loo qaybinhaya loo qabyaaladinhayana waa un intaas marka laakiin wadadii kambaniyadii hore ay kaga tageen unbay kuwan shiinuhuna kaga geli doonaan kuwii ka xoog badnaa ee faransiiska iyo jarmanka iyo sweden iyo norway iyo maraykanku ay lahaayeenba dushay ka daawanayaan iyagoo la iyagoo kuwii helay ahaa shiinuhu iyagu waxba mayna helin meel ay rag hore heleen unbay qodeen marka weli way joogaan laakiin waxba kama soo socdaan sidaan filahayo
waayo doctor maxamed sheekh aad bay aad baan eh, aad mahadsantahay n waxaan rabaa inaan ku siiyo wakti ummadda soomaaliyeed ee halkan ku jirta n ee qadiyadda aad u halgantaan n n muxuu ahaa taageersan iyo kuwo aan si kale u arka n e, oo aad kuwa aad iminka adigu sheegaysay iyo kuwo n aragti ahaan si kale u arkaba iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan ee halkan kaa dhegaysanaysa ama kuwa kaa dhegaysan doona n golayaasha n e, muxuu ahaa faafinta ama n n wargeysyada iyo n muxuu ahaa websaytada aan u gudbin doono e, maxaad kaga faaidaysanaysaa waraysiga kan guud ahaan een hadday tahay xaaladda guud ee een muxuu ahaa- een muxuu ahaa halganka iyo ta ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan een aragtida iyo filosofiyadiina ku aadan een ee xorriyad ka qaadashada etoobiya
Een, waa waqti fiican anigu kolley waxaan eh, waxaan dareemayaa een, siyaasaddu meel ma istaagto eh, soomaalidu tii hore hadda ma aha soomaali way isu soo hilowday bacdii bay is ogaatay waxay tawday sharafteedii iyo qarannimadeedii da cusub baa soo kacaysa Een, ifafa een, qarannimo iyo sharaftoodii inay raadsadaan Eh, dowladaha adduunkuna een, wixii jiri jiray oo dhan baa sii burburahaya e u baad moodaa inay sii daciifayso netaad moodaa inay sii daciifayso waarsana waa horeyba tagtay marka isbedelada adduunka ka dhacahaya iyo dawladahan burburahaya iyo kuwa cusub ee dhismahaya waa jaanis cusub oo soo baxahaya soomaalidu way burburtay inay dulba soo kabanaysaad moodaa etoobiya in ay luqooyin iyo dhaqamo kala duwan iyo maamulo kala duwan oo hoose haddii la doono habeen la duleeyo oo ciidamo iyo military hala duldhigay ay ay kala yeelyeelato ma ahayn wax ku yimid fawer ay samaynayeen e b r d f iyo naxariis ka timid dawladdii malazanawi ma aynan ahayn waddo ay ku khasbanaayeen bay ahaayeen oo inay bal beentaa yarta ah inay maandheerays u noqoto un bay ahaayeen wayna kusii socotaa wixii wax ka badan baana laga raadinayaa oo in la kala madax banaanaado ama dadku ay xuquuqdoodao dhab ah iyagu ay gacantooda ku dhigaan baa loo socdaa sidaas daraadeed kabkab bay ahayd soomaalidu mid bay ahayd oo waa la kala googgoynhayay way kala googgu'i weyday way isa soo doonatay etoobiya kabkab bay ahayd oo waa laisku xajinhayay waa laisku xajin kari layaho way kala tegaysaa soomaalida waxaan leeyahay arrintu halkaasay maraysaa wax soo noqonayana ma aha marka nin walowba sharaftaada qarannimadaada umadnimadaada iyo dadnimadaada waxaad u tari karto aday kuu taalaa hana isdhuldhigina un baan odhan lahaa waa cusub baa beriyey waagaa cusub ha laga faa'iidaysto
waaya aad baan kuu salaamaya su-aal deg deg oo tagsabaa ii timi oo aan jeclahay inaan sidan kuugu soo xidhan doonaya inaan oo lagama maarmaana inaan ku weydiiyo dhawaan soomaaliya waxaa laga doortay dowlad federaal ah oo uu hogaaminaya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaare wuxuu doortay cali khayre madaxweynahaas tartanka markuu gelayay in badan oo dadka soomaalida ihi ma aaminsanin inuu soo baxayo ra-iisul wasaaraha etoobiya wuxuu taageeray madaxweynihii hore etoobiyana madaxweynihii hore aada u taageersanayd oo ay xidhiir wanaagsan la lahayd kacdoon baa madaxweynahan lagu doortay iyo revolution dhacay dadka soomaalida waxay u badinayaan in etoobiya oo soomaaliya faraha kula jirta darteed madaxweynaha kane uu kusoo baxay jabad ahaan qolo dhexe ahaan gorafulin ahaan iyo guud ahaanba shacabka o n lf micno intee la-eg iyo aragti intee la-eg bay idiin samaysay
horta aan ka qaadno arrintan o n l f waa dal ogaadeenaya la yidhaahdo oo etoobiya ay gumaysato gobonimo doon baanu nahay soomaalida meel kastooy joogto hadday tu jabuuti tahay iyo hadday tahay n f d tahay iyo hadday ta soomaaliya tahayba waa walaalahano kaalmaan ka rabnaa ase soomaalinimaan uga rabnaa waynana kaalmeeyaan oo wayna caawiyaan kuwa dee la adeegsado kuwa waddankanaga joogaaba waa naloo adeegsadaa oo ciidamo etoobiya ay qoratay bay leeyihiin kuwa la adeegsadaa way jiraan taa dhasnty matter marka taasi waa marka laakiin xagga dawladnimada loo soo kaco jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya waa saan u sheegay way soo kabanaysaa qarannimadoodii bay u hiloobeen ereygan sheegay un weeyaan risaltigiisii oo maxamed cabdullaahi farmaajo in la doorto oo nin isaga kaba sii daayar ama ganacsado oo wanaagsanna uu ra-isul wasaare ka dhigto oon la filaynin labadoodaba midna lama filaynin xataa markii isaga la doortay khayre inuu keenahayo lama filaynin marka waxa weeyaan waa jiil cusub waa dhiig cusub waa fikir cusub oo soomaali usoo baxay sidaa un baan aragti ahaan ka qabnaa oldo anagu aanaan de xidhiid lahayn oo anagu aanaan isu dhunduleelin oo aanu laba weji kala nahay saa un baanu dareemaynaa in ay sharaftii soomaali soo celiyaan oo qarannimadoodii iyo haybaddii iyo kaalintii adduunka kulahayd ay soo celiyaan ayaana laga rajaynhayaa ifafaalaheediina way leeyihiin oo tallaabooyinka soo faar ay qaadeen way ka duwan yihiin tallaabooyinkii ay kuwii hore qaadi jireen runtiina arrin ay soomaali u dhanayd bay ahayd oo muqdisho oo la yidhi ma uu iman karayo ayaa muujisay inuu iman karo oo intaas oo habeen u mudaaharaadaysay ilaa isagu uu yidhaahdo dadka mudaharadayaasha guryahooda ha ku noqdaan marka arrin etoobiya lagu beeniyey oo runtii adduunka oo dhan ay wada daawanaysay bay ahayd waay aada iyo aad baan ku salaamayaa doctor maxamed rashiid sheekh cabdullaahi hogaanka jaaliyadaha abaabulka iyo jaaliyadaha jabhadda ogaadeenaya ee o n l f daafaha dunida oo dhan aad baan ku salaamaya doctora si aad nooga aqbashay iyo waraysiga aadna siisay aad baanu kaaga mahad celinaynaa aad baanu ku salaamaya waad mahadsantahay damacdiyo kulaylaha waxa aad u dhidide dhiman ciida weeye damacdiyo kulaylaha waxa aad u dhidide dhiman ciida weeye
Waxa neefka soo
cadidina intay dhooba weyniyo dhagax buur dhex joogan dhimashada cadidina waxaa laga dhul sugayaa inaad calanka dhidibtaan